bismi illah alxamdulilah wsala allahu calaa sayidina maxamed wcala aalihi wasaxbihi wasalim aada baan idinku mahadcelinayaa idaacadda daljir dhammaan ummadda soomaaliyeed oo dhegeysanaysa gaar ahaan reer puntlandna waxaan leeyahay dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan maanta halkaan u imid inaan dhowr arrimood aan ka hadlo si koobanna haddii ilaahay idma aan wax uga idhaahdo midda hore waxaa weeye xaaladda guud ee soomaaliya soomaaliya marxaladda ay maanta ku jirto waa marxalad muddo soo taxnayd waa dagaal ilaa laba qarni maraya waa dagaal guud oo caalamkao dhan dagaalka ka socdo ah oo islaam iyo kiristana kun iyo sideed boqol siddeetan iyo afartii yaa soomaaliya la qeybshay shan gobol baa laga dhigay nimanbaa ku soo duulay waa gumaysteen intii ka dambeysayna saameyn iyo faragelin bay ku lahaayeen waxaynu garan karaa marka markayna gumaysteen dowladda iyagaa inoo dhisay dad bay ku wareejiyeen sagaal sanaynu xoogaa madaxa la kacnay cinqilaab baa dhacay xoogaa baynu madaxa la soo kacnay seven sevenkii baa layna geliyey waa ku soo jabnay cinqilaabyaa dhacay waddanku maalinba iyagu siday wax u rabaan bay wax u dhigaan ilaahay waxaanu ka baryaynaa ilaahay sharkoodana inuu inaka kaafiyo soomaalina quluubteeda uu isu soo dumo oo ilaahay wanaagga iyo sharafka iyo qarannimada iyo dowladnimada uu ina tuso intaasi waa inta guud oo soomaali iyo marxaladaha maanta lagu jiro iyo waxa ina kaga aadan ah haddaan u soo noqdo arinta puntland puntland xaalad xaaladihii hore ka duwan bay ku jirtaa maraka muddo badan baa dagaalla ku socdeen waxaanad moodaa mushkiladda soomaaliya iyo qarbiga u dhaxaysaa meelaha taargetka koowaad u ah inay puntland tahay ama aragtida ha noqoto ama istaraatiijiyadda deegaanka ha noqoto ama arrimahaasoo dhan ha noqoto puntland cadow badan bay yeelatay awalna way lahayd laakiin cadowgii hadda ficilo badan buu la yimid oo kuwii hore ka duwan duulaan bareeru soo qaad waa layna ku soo duulay alxamdulilaahi rabbialcaalamiin ilaahay baa fadligaa iskale waxaa kaloo fadligaa leh dowladda iyo shacabka oo iskaashaday iyo ciidamadii sidii la isu difaacay laakiin weli waxbaa ina ka dhiman cadowgii ina kama tegin ma dhammaan ma baabi'in wuu joogaa guryaheennuu joogaa deegaamadeennuu joogaa waa ina ku dhex nool yahay awalna waa ina la joogo awal taargetku wuxuu ahaa qof muhiima in la taarget gareeyo duulaan buu isu bedeli kii horena sidiisiibuu u jirayaa taargetka ahaa kii duulaanka ahaana haddee inuu mar labaad iyo mar saddexaad soo noqdo intaba waa la filayaa waxaan leeyahay marka shacab iyo dowladba arintaas aynu u feejignaano aynu ka warqabno waxaan rabaa halkan inaan fariin uga diro dadka reer puntland iyo dadka walaalaheena oo ka yimid gobolada koonfureed iyo wadamada kale oo dariskaas sida deegaamada etoobiya iyo kenya dadku ilaahay qowmiyaduu ka dhigay shucuubna wuu ka dhigay meelana wuu kala dejiyey waa laynoo yimid shan iyo labaatankii sanoo burburka ahaa goboladan puntland waxay noqdeen meel hoy waxay u noqotay dadka wadamada dariskaa iyo deegaamada kale oo soomaalida oo dariskaa ka yimid meelay ku nabadgalaan ku ilmo korsadaan ku noolaadaan ku shaqaystaan ay la xaquuq yihiin dadka kaleoo deegaanka deganaa laakiin dadkii deegaanka deganaa abaalkii ay lahaayeen ma ay helin ilaa iyo hadda shantii sano ugu dambeysay oo madaxjabisku puntland ku soo batay waxa waxlaynaya waxay ahaan dadka reer koonfureedka qofkii qof dilaa wiilo laba wiiloo xunxuna qofkan madaxa ku dhuftay maqhribkii iyo masaajid iyo madax toogasho yaa la isku dara laba wiiloo xunxunay ahaayeen baa la yidhaha waa la eryaa ama mid baa la qabtaa ama waa la qabtaa ama waaba la waayaa kii la qabtaa wuxuu noqday reer koonfureed buu noqday khaasatan gobolada baa iyo bakool labadaa gobol baa u badan hadda waxa soo duulay oo kunka ninoo ciidanka ay ka yimaadeen maskaxda ciddi doontaa ha lahaato waxay ahaayeen gobolladaa koonfureed haba lagu kala badnaado waxa magaalada jooga oo ku nool oo ka xoogsanayaana waa iyagii waxaa xaqiiqo ah kuwa la soo qabtay iyo kuwa leeday oo maxaabiista walaalahood iyo ilmo adeertood iyo abtiyaashood iyo adeeradood inay puntland joogaan oo boosaaso iyo gaalkacyo garowe iyo laascaane iyo baran laga heli karo ninna abeeso guriga kuma haysan karo waxaan maqlayay madaxda puntland gubernatooraha gobolka nugaal taliyaha ciidanka booliiska iyo gubernatooraha gobolka mudug oo la lama taaban karo dadkay la xuquuq yihiin waa muwaadiniin waa kan waa keer waxaan leenahay dadku waa la taabanayaa qofkii ku dila dulqaadku inbuu leegyahay limid buu leeyahy haddaysan madaxdayadu noogu fillayn inay ammaanka yaga sugaan oo dembiyada dhacaya ka hor tagaan oo baaritaanna ku sameeyaan oo ficilku intuusan dhicin qofka wax bi'inayaa guriga uu ku jira iyo cidda taakulaynaysa iyo markuu yimid iyo markuu wax damacsan yahay intaasoo kiisa intuu soo dhaafo aynu marayno qof dariiq maraya ama meherad fadhiya inta loo yimaado meheraddana in lagu gubo isagana laysku qarxiyo oo ay waxba ku fillaan waayeen in ay yidhaahdaan lalama hadli kara dadkii ficilkaa geysanayey waxaan u arkaa arin shacabka reer puntland dhibaatadiisa ay madaxdu ku faraxsan tahay inay tahay taliyaha biliiska iyo labada gubernatoore waxaan leeyahay haddii hal qof oo dambe qof reer koonfureeda waxyeelo dadkaasi idinka idiin shaqeeyaan wax waxlaynayaana waa idinka haddii aysan sidaa ahayn dadkaas waxaanu rabnaa qaraar shacabka reer puntland oo dhani u dhan yihiin inuu noqdo inaan naftooda wax la yeelin maalkooda wax la yeelin hantidooda wax la yeelin si nabadgelyaa inay deegaamadooda ugu noqdaan maamullaa uga dhisan way degan yihiin hadda madax bay yeesheen xuduuday yeesheen deegaamay yeesheen wataa hadda dowladnimada la isku haysto laleeyahay four point five haddaan wax lagu qaybsan waxba socon mayaan dadka annaga nala jooga cidi sadburaa nagu siin mayso la odran mayo intaasoo soomaaliya meesha ku hayaana wax lagu taro waxaan leeyahay marka dadkaa iyagoo nabad qaba deegaamadooda ha ku noqdeen ugu yaraan muddo shan iyo toban cishaa waqtiga waxaan ka codsanayaa dadka reer puntland oo shacabkaa inay siiyaan dadkaa iyagoo nabad qaba qofkii aan guuri karin ha la taakuleeyo kii wixiisa raranayo hanti haysta oo deegaanka hanti ku haysta ha la gacan qabto ha guureen ha ku laabteen deegaamadoodii markii reer puntland isku haraan qofkii reer puntland dhexdiisa wax ku qarinaya ama dadkaan la fikrad ahaa ama wax ku leynaya ama taakulaynayay isagu ha soo bareero ha isqarxiyo isagu in hebel loo yaqaana waxa geysta hadduu rabo si loo xisaabtamo reer puntland u xisaabtamaan markaa waa garan karaan laakiin qof aadan magaciisa aqoon naayihiisa aqoon oo muuqaalkiisa aqoon oo kii kaa tegaya kula jooga aadan kala aqoon oo kan meherada kula jooga iyo kan dhibaatada geysanaya aadan kala garan karin waxaa weeye amniga puntland waa muqadis shacabka reer puntlandna waxaan leeyahay war inaynu abeeso guriga ku haysanno waxaa ka roon inaynu inta dadkaa walaalaheena deegaamadoodii iyo dalkoodii hadday waxtar leeyihiinna deegaamadooda ha la tageen hadday dhib iyo shar leeyihiinna deegaamadooda ha la joogeen intaas waxaan leeyahay waa hadalkii madaxda iyo shacabka arintan cusub oo hadda maantay dadku ay aada u hadalhayaan oo dowladda iyo four point five iyadoo waxba kaga dheeraan mayo awal baan horey uga hadlay waxaana u arkaa four point five dadku waxay leeyihiin sad baa la heli lahaa iyo saanaa fiican iyo degmooyin iyo puntland waa isdhiibtay iyo keeraha kana waxaa laynoo sheegay ama four point five ha ku yimaadeen ama degmooyin ha ku yimaadeen xildhibaanadu tiradoodu intay doonto ha noqoto laakiin xildhibaanadu inay ka imaanayaan shacabka waxaan odhanayaa waxa macnaha leh dadka aynu dirsan doonno weeye aynu ka fakarra iyaga dadaan la gadan karin innaga ina iibsan ilaahay yaqaanoo islaama sharaf leh waxa ay matelayaanna yaqaana inaynu dirsanno iyaguna ay dad wanaagsan oo madaxa inoo xulaan soomaaliyana waxaan leeyahay xamar kuma filla lixiyo toban sana xamar lasoo tijaabiya shalayna iyadoo qarana dadkii lagu dumiyey hadda waxaan leeyahay reer puntland aynu u ololayno in doorashooyinka dambe oo dhacaya afarta sanoo dambeoo la shaqaynayo dowladda cusub oo imaanaysa inay puntland ku shaqaysa innaguna aynu amniga ilaalino intaasaan odhan lahaa wixii aan khalday waa aniga naftayda wixii aan wanaajiyena ilaahay baa ku mahadsan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu